waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa iyo ummadda reer jubbaland iyo caalamkaba aan ogeysiinayna in muddo lix bilooda aan u adkeysanaynay raggaasi iyagu u adeegaa dowladda federaalka maskaxdooda iyo araadooda ku socda wixii intaa ka dambeeyana aanan u adkeysan doonin wixii kasoo baxana ay iyagu ka jawaabi doonaan dowladda federaalku mas-uuliyadda ay qaadi doonto intaasi waa n f s n f wax ka dambeeya oo dowladda jubbaland ay sugi doonto ma jiro beesha caalamka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa intii aan sulux ku xallin karnay oo aan dhaqan iyo maxaa la yidhaha aqoon-yahan iyo cid walba iyo shuyuukhba u adeegsan karnay waan u adeegsanay intaa ka badan inay qas iyo qallaaso jubbaland kasii ridaan intii lacag loo soo diro ma qaadanayno mana sii socon doonto